Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo.o r g.
kulanti wanaagsan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka madadaalada ergo oo toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysato waa axad shan iyo tobanka bisha toddobaad ee sanadka laba kun iyo sideed iyo toban barnaamijka waan idinla socodsiiyo anigoo ah fawsiyo cumar barre qodobada aad ku maqli doonto waxaa ka mid a dadka ku nool magaalada baraawe waxay caan ku ahaan jireen wax soo saarka farsamada gacanta balse hadda waa uu yaraaday waa maxay sababtu maxaad ka taqaanaa ciyaarta la yidhaahda jarta ee laga ciyaaro dhankaas iyo weliba miyiga xubinta waayo tagay xusuustood oo sheekada aan idinkugu hayo aad barnaamijka ku dhagaysan doontaan xubinta falaqaynta heesahana waxaan idinkugu hayaa hees aad u macaan oo ay qaado fanaanada leyle cabdulaahi balse waa heestee ayaad u malaynaysaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinteenii ahayd maad iyo maaweelo kama marna heesaha barnaamijkaan idinkugu talagalay balse marka hore kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamka
ururka xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa shaaciyey in laba kun oo dil wadareeda uu ka dhacay dalka suuriya qeybtii ugu horreysay ee sanadkan ururka ayaa sheegay in dhacdooyinkaas ay ku dhinteen dad lagu qiyaasaya laba kun laba boqol konton iyo toddoba qof oo kala bar haween iyo carruur ay yihiin waxa uu ururku ku eedeeyey dowladaha suuriya iyo ruushka in siddeetan boqolkiiba ay qaadayaan mas-uuliyadda dilalkan maadaama ciidamadooda cirka ay inta badan fuliyaan howlgallo lagu bartilmaameedsanayo meelaha ay ku badan yihiin dadka rayidka mas-uuliyiinta ururka ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah si loo samato bixiyo dadka rayidka waxayna sidoo kale codsadeen in xaaladda dagaal ee ka taagan suuriya loo gudbiyo maxkamadda dembiyada adduunka sideed dhalinyaro ciyaartooya iyo kabtankooda ayaa weli ku xayiran godka dhulka hoostiisa ku yaala ee waqooyiga dalka thailand waxaa weli socda dadaalo lagu doonayay in lagu soo badbaadiyo dadkaas oo in ka badan laba toddobaad ku xayirnaa halkaas afar ka mid a dhallinyarada ayaa lasoo badbaadiyey shalay oo xadhayd waxaana la dhigay isbitaal ku yaala gobolka jenraga oo qiyaastii lixdan kilomitir u jira halka uu gurmadku ka socdo howlgalka lagu samata bixinaya dhallinyaradan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya khubro ka kala socota waddamo dhowra waxaana intii lagu guda jiray howshan ku dhintay nin u dhashay dalka thailand oo ka tirsanaa quusayaal cunto iyo dawooyin u geeyey dhallinyarada ugu yaraan sagaal iyo toban qof ayaa ku dhimatay laba iyo toban kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii warshad kuwa kiimikada sameeyo ah oo ku taala gobolkaasi junwaa ee dalka shiinaha uu qarax ka dhacay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in qiiq iyo uuro ay isqabsadeen kadib markii qaraxu uu ka dhacay gudaha warshadda lama oga waxa sababay qaraxa haddana wararku waxa ay sheegayaan in loo maleynayo in mid ka mid a waxyaabaha kiimikada ah ee lagu sameeyey warshadda uu qarxay shiinaha waxaa ku badan qaraxyada ka dhaca xarumaha warshadaha kiimikada soo saara in ka badan boqol iyo toddobaatan qof ayaa ku geeriyooday sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib markii uu qarax ka dhacay warshad ku taala waqooyiga waddankaas qof qaxooti ah ayaa ku geeriyooday boqolaal kalena hooy la-aan ayaa soo wajahday kadib markii roobab dabeelo wata ay ka da-een labadii maalmood ee u dambeysay xeryaha ay degan yihiin qaxootiga rohingya ee ku nool dalka bangaladesh toddoba boqol oo qaxooti muslimiin ah ayay rabab ku saameeyeen waxaana ku burburay aqalo cooshado ka sameysan oo ay deganaayeen hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay inay kala shaqeyneyso dowladda bangaladesh sidii loo caawin lahaa dadka ay rababku saameeyeen bangaladesh waxa ay huy u tahay boqolaal kun oo qaxooti rohingyaan ah oo ka soo qaxay dalka mayanmar markii ay la kulmeen tacadiyo tobannaan sano soo socday oo isugu jira jirdil dil kufsi barakicin iyo rabshado ku dhisan isirnaceeb oo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen dowladda dalkaasi inay qayb ka tahay
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaa adigoo naga dhegaysanaya muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka adeega internetka dadka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g barnaamijkana waxaan ku bilaabayaa hees uu ku luuqeynayo fanaanka cumar cabdulle shooli heesta miraheeda waxaa iska leh allah u naxariistee cabdalle nuuraddiin waana heesta erayadeedu ay ka mid yihiin ebyon waxay ku nooshahay aqalkoodu yahay isku raranta agteeda iyo agagaarka eelgaabo
dadka lama agdihino oo mana ekaynino markaad yariiyo shabaab afar iyo tobnaad iyo iftiinkow ma moodaan dadka lama agdhigino oo mana ekaynino markaad yariiyo shabaab afar iyo tobnaad iyo iftiinkow ma moodaan ma ayadoo kaleeta didka lagu arkaya aqallala gelaya inay aayo wacan tahay oy ammaanta leedahay taan bishaartiyay tahay inta ilaa taqaaniyo madahan dhogaysiin inta ilaa taqaaniyo madahan dhogaysiin abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ow yahay ku raran agteediyo agagaarka celgaab abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu og yahay ku raran agteedii oo agagaarka celgaab adankiyo talaadiyo deegii janaadiyo ama ubaaxa geedaha ankakiyo ilaacay indhahayga deeqde adankiyo talaadiyo udegii janaadiyo ama ubaaxa geedaha onkadiyo ilaacay indhahayga deeqde ma ayadoo kaleeta didka lagu arkaya aqallala gelaya indhaheeda waa sidii yeeladoo uga dhow korka laga ateeyey waa arag wacanteeyey aroos u noqotaa waa arag si wacanteeyey aroos u noqotaa abiyan wakeysay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay ku raran agteediiow agagaarka xilgaab abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu uu yahay uraran agteediio agagaarka xelgaab diina loo ma yeeline waa ubaad xalaala urka uu midkiisii ilaah baabuuro aqli lagama dhimino diina loo ma yeeline waa ubaad xalaala ma ayadoo kaleeta dibka lagu arkaya aqalala gelaya ereyada ma badisee inta kale haweenkaba waxay hayaada dheer tahay adabkiyo asluutee waa lagu aqoonsani adabkiyo asluutee waa lagu aqoonsani abiyan waxay ku nooshahay aqalkoodu og yahay isku raran agteediio agagaarka celgaab abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay kuraran agteediio
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
waa tahay weli erga ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada erga ayaynu ku guda jiraaye bal iminkana dhankaas iyo miyiga aynu aadno maanta waxaan idinkugu hayaa barnaamijka xubin aynu ku falanqaynayno ama aanu uga hadlayno jarta ama ciyaarta la yidhaahda jarta ama shaxda ragga baadiyaha ku nool ciyaaraha ay ciyaaraan oo ay ku madadaashaan waxaa ka mid a jarta waxay leedahay qaabab u gaar ah oo loo ciyaaro iyo weliba suugaan u gaar ah oo la tiriyo xilliyada la ciyaarayo haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada buuhoodle ka soo diray khadar cawl ismaaciil
waa goob lagu ciyaaro shaxda ama jarta oo ka mid a ciyaaraha xirfadda ku dhisan ee soomaalidu leeyihiin waxaa lagu ciyaaraa dhulka oo laga jeexo ama lagu xariiqo calaamadeeda taasoo ka kooban afar iyo labaatan god laba qof ayaa ciyaartu dhex martaa laakiin inka badan toban qof ayaa sida caadigaa soo hareer joogsada labada qof ee ciyaaraya kuwaasoo la kala safta kuwa dheelaya midbana midka kale ku biiriyo tale iyo tusaale ku aadan halka uu degayo midka uu qaadayo geediga midhka uu guurayo iyo godka uu ku badin karo intaba waa ciyaar aad u xamaasad badan xiisaheeduna marna uusan isdhimin bilow ilaa dhammaad mar walba kuwa ciyaaraya iyo kuwa duljoogtadu waxay samaynayaan buuq iyo muran ku aadan kanaan degay iyo kanaa ii laaban oo u muuqda inaan qofna qofka kale ku aaminaynin khidaddeeda iyo xeesha lagu kala badin karo aan idin maqashiiyo qayb ka mid a cod aan ka duubnay ciyaar shaxeed socotay xilli galab ah taasoo ka dhacaysa geed weyn oo shaxda ku caana kuna yaala magaalada buuhoodle
warkan xagaad ka qaadeen saddex iyo toban baanu isaga dhacnaa kaasaanu idinku dhufanay iyo amaadinwaad barshacda noo siidaa niyow waad barshacda noo siidaa dee yeelkiisa naga taga duusana maxaa wabaasha ku nag baatay haddana garmaysid maxaan uga ilaalinaynaa
xaaji maxamed waa nin oday ah oo lixdan iyo shan sana jira wuxuu markan joogaa goobta shaxda isagoo qaybka ragga shaxdana dhex marayso wuxuu ka mid yahay ragga aadka u yaqaana ciyaarta shaxda wuxuu ka sheekaynayaa xamaasadda iyo isxifaalaynta ciyaartani leedahay raba ciyaara joogtadeedu waa fara badan tahay ee daawanaysaa marka dee waa lagu kala badinayaa waa daawanayaan kaas dhig iyo kaa mid bay uhiilinayaan qolaba qol mid bay raacsan tahay marka way kala waxaysan yihiin dee wakaa
waa la kala safay waa laga kala safan yahay dee qolo baa la xaadsiinaya qolaa la xaadsiinaya
marka waran xifaaltankeeda iyo iyo xamaasadeeda way fara badan tahay habeenkii qaar baa la seexanaya cada aawadeed marka lagaa badiyo habeen marka cudsalasaasaa wariyaa maanta sidee lagaaga biritay wayada qabataa aniga nin maxamed ismaaciil la yidhaaho yaa wada shaxanaa habeen b maalin buu iga badiyey habeenkii ma seexan subaxdaan soo jarmaara isaan warcambaanayna keen maxamedow baashu colaadaasay leedahay marka faan iyo faraboodh leh ayaa laga faa'iidaa shaxda taasoo loola jeedo in qofka badiyo keliya uu haysto fursad uu ku faani karo inuu qofka kale ka shax badan yahay halka ka laga badiyaana faraboodh leh uun kala tago meesha maadaama dhulka lagu ciyaaro waa kan maxamed oo sharaxaya waxaa la kala helayaa faraboodhle iyo faan yay leedahay waxba la kala heli maayo
marka hadday afar raasa godba tahay oo afar raasa dushaasoo lagama qaban karo see loo kala badan kara marka dee waxaa loo kala badan afar afar iyo labaatan kasaa loo ciyaaraya ninkii xariifa un baa la ogaanaya ninkii xariifa ayun baa la ogaanaya hadhow lagu soo dhici maayo hore waa kibaasee shaxa badnaayo waa laga waa laga cararaya mada maya lacag lama dhigto laakiin waa foodho waxa weeye bahashaa bahalkaa waxaysan ma jiro waa laysu qurinayaa madaa xaggaad tegi xaggaa waa faankeeda wuxuu tumat magaalada magaalooyinka waxaa jira ciyaaro kale sida dubnada iyo laadhooda iyo waxyaabo kale oo magaalooyinka laga ciyaara ama turubka oo kale maxay shaxdu kaga duwan tahay baa la dhihi karaa waxay kaga duwan tahay waa khamaar horta shaxdu waa khamaar turubkuna waa khamaar dhaadhuuduna waa khamaar saddexdaasu anigu turubka ciyaari jiray arbaca turubka yaa ciyaari jiray waxaan ka jeclahay shaxda maxay ku kala duwan ku kala xiisa badan yahay shaxda maxay kaga xiisa badan tahay turubka way kaga waxay kaga xiisa badan tahay turubka la arki maayo shaxdasi waa waalaxaas oo waa la arkaya dee wakaa
jaamac axmed waa nin dhallinyaro ah laakiin aad u yaqaana shaxda wuxuu ii sheegay in ilaa shan iyo toban sano uu ciyaarayey wuxuu isu yaqaanaa macallinka shaxda dadkii la ciyaarayay markaan waraysanayeyna dood kama keenin macallinnimadiisa wuxuu sheegay in ay adag tahay in laga badiyo shaxda isagoo taa ku micneeyey in qofka yaqaana hadduu hordageeda yeesho ay adag tahay in markaasi laga jebiyo amaba laga badiyo bahashan waa waa baal aad u xiiso badan horta marka anugu mar kasta waan cayaaraayo maalintaan hadaan laba casha cayaaran sida shaha bay qabataa marka muddo hadda ilaa dhowr iyo toban sana waa cayaari
ka warran bal badisadeeda ka warran ma badisaa xariif ma ku tahay mise inta midan waa laga badiya dami magaalada buntland anaba ugu badiya adugu ilaa markay ugu badan waxaa badiyay san iyo sagaa shan iyo sagaashan ilaa boqol iyo labaatan meelahaasaan badiy wax kaa jebiyey ma wey waxay ga jebiyey waa waay marka marka qofka hordego qofka yaqaan hore loogama jebiyo
godadka shaxda waxay leeyihiin magacyo kala duwan sida farey hogsaaro iyo qaar kale oo jaamac inoo sharaxayo afar iyo tankeed hadda waxaa la yihahdaa qoorlebi iyo waxaa weeye laba noqod saddex iyo irmaan iyo irmaan la yidhahdo sigis lagama saaraan la lagama saaraan marka iyo ooda iyo ooda iyo marka magacyadeeda hogsaaraho kale iyo dhexda iyo
marka ninka yaqaanaa godadkeeda dhan buu xafidaayo markaasuu dee kuu ku badanayo wuxuu ku badanayaa uu garanaya markiiba hay marka dee baashu waa shaxdu waa hidiya dhaqano qof kastoo cilmi leh een macnaha raggii abwaanada soomaaliyeed oo kale hadda midaan shixi laguma laguma ogey mid walba
marka la ciyaarayo waxaa lagu madadaashaa sugaan kala duwan kuwaasoo isugu jira gabayo aan la aqoonin cidda tirisay balse dadka shaxda yaqaanaa wada hayaan iyo sidoo kale heesaha ay fanaaniintu qaadaan oo ragga codka wanaagsani ku maasabooliyaan xilliga shaxdu socoto kani waa nin oday ah oo isagoo shaxda ciyaaraya qaadaya heesta gam ayay hurdada dheer oo uu qaado allaha u naxariistee maxamed nuur gareeg haddii geelarooro galkii laga cabbaayiyo gali waayo ceelkii gudxanuul gareenkiyo gura socod madaaye iruntii aan gaadho guri kugu aroosaan garaadkaygii muude jaamac axmed ayaa ila wadaagay qaar ka mida gabayada aan la aqoonin cidda tirisay balse shaxda lagu dheelo kuwaasoo qeexaya godadka kala duwan ee shaxda waxaana ka dambeeya saaxiibkii oo shaxda la ciyaaraya kaasoo sharaxaad ku darsan doona godadka shaxda ee laga hadlayo
laakiin dhowr mid baan ka hayaa shaxda qaydan qoorlabida iyo qaarta kala jeeda gobay noocaas hadeer aada uma wada haye halkaa ka bilaabay beri dhexdaas yaa tiri waxaa tiriyey dadkii hore un baa tiri anuma tiri
waa masooyinka hore looga tiri sidoo kale ninka hogsaaraha dega oo kale hooga kamid gabay sasa jiray ma jiraysa gabayga waan maqlay laakiin aada uma hayo
maxaa la dhahaa afartii hoog saarood nin degay hoogay kaba yeedho
marka afarta hogsaarood ma waa godka imika wada isaga
hadda ciyaarta socota hadda ta socota waa godka isaga wada
marka hadduu ninka hogsaaraha dhigo waa gomadu calaashadi mar hadduu afarta hogsaarood ka dego wixii kaleba waa finish hoogay kaba yeedhala intii abar intii abarkada lahayn baa ku hadhay isaga
afareyda ayadana mid afarey irmaan kama dhacda afarey irmaan kama dhacshay jare ma ogaashi jare ma ogaashi marka haddaan afareyda dhigo irmaanta ugu sarreysa kama dhacdo afarey haddaad ku dhigto markaana waa halakaysan waa godadka ugu fiican ugu dambayna dadka shaxda ciyaara waxay sheegeen inay khasaare badan leedahay sida kuwa miyiga jooga oo xooluhu kaga dayacmaan iyo shaqada magaalada oo iyadana ay ku dayacanta iyo mararka qaar oo lagaga habsaamo salaada iyo cibaadada dhanka kale jaamac ayaa sheegaya inay leedahay faa'iidooyin ay ka mid tahay in lagaga jeesto cunista qaadka iyo in lagaga mashquulo suuqa marka qofku uu lacag la'yahay baashu bahal aalada wey baashu waa magaranaysaa qaadka iyo waxaasaa la iskaga naasilaado lacag la-aanta iyo ninku haddeer isagoo lacag la dad magaalo soo galo wuu iska shaxayaado magaaladaba dee dareema wala qabsanay a
marka faa'iidadaasi leeda faa'iidadaas leedaha dhibaatooyinka ay leedahay maxaa ka mid ah ma khasaaraha waxaa ka mid a dhabar xanuunka sida waxaa weeye qofka oo cib qofka salaada hadduu doono ay kaga tagto marka dhibaatooyinka dee way iska fara badan yihiin khadar cawl ismaaciil raadiyo wergo buuhoodle
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhtay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa tahay dhegaystayaal xubinta waayaa tegay xusuustood iyo weliba waxaa noo soo socota agabkii laga samayn jiray waxyaabaha farsamada gacanta ee laga soo saari jiray magaalada baraawe oo yaraaday balse marka hore kusoo dhawaada xubinta falanqaynta heesaha xubinta maanta waxaan idinkugu hayaa ama miiska saaran heesay qaado fanaanada leyle cabdulaahi sidii hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen midhaha heesta waxaa iska leh mu'alif khadar buureed oo ku nool magaalada hargeysa ilyaas ayaa halkaasi kula kulmay balse inta aanan codkiisa idi maqashiin marka hore in yar oo heesta ka mid ah kusoo dhawaada
kamasho waxay ahayd kun iyo sagaal boqol maxay laba kun iyo sideed dibaad male waxaan markaa taa jamashadaas aniga kusaynaysay dabeetana habeen habeenyada ka mid ah ayaan aniga oo intaan suuqa kasoo baxay halkaa imika aynu kasoo laabnaynu kasoo dhaqaaqnay xaafadda cabaaya anigu waan dee laamigan hayno laakiin rafkii ah ayaan sidaa ugu soo dhacay moogti dabeetana habi baan ahaayo waxaan ka imid meel aan mataqaanaa ayaan kasoo kacay meel soo marqaamin laakiin qof aanba de ayaan ka yimid meel ayaan ka yimid ha dabeetana kolley qofka markaa dee kulantaan aad kala timaadaan kulankiini reaction buu adiga dib kugu sameynaya marka soo dhaqaaqo iyo qaabkii iyo wixii de ayaa dabeetana dabeetana sidaadaan usoo laaben halkaa usoo galay ay xiidada jecirtay xiidada jecirtay kale jeexa ciidiyo ogow jiridda weeyaan dhirtu waxay ku joogtaa waa xiidada jecirta oo ku fogaado macnaha kale jeexa ciidiyo ogow jiridda weeyaan dhirtu waxay ku joogtaa haddii aad bal dhegeystayaasha ku maqashiisa khadar iyadoo laxankiida oo
laxankeedu wuxuu ahaa xididada jicirte kala jeexa ciidiyo ogow jirida weeyaan dhirtu waxay ku joogtaa anna ruux anna ruux anna ruuxi jiito jiifa halista beerkon jecelahay adaa jira jecelahay adaa jira niyadku janjeedhiyo jawharadifaysiyo wadnahayga jecebaad kalgacaylku jebisay niyadku janjeedhiyo jawi caafimaadon kula joogo igaho igahoo kula joogo igahoo ayuu laxamkeedu ahaa waaya marka khadar heestaasi u qaaday balka horan jacaylka u sheegtay ee lasoo qaaday iyadii loo sheegay balka hor wallaahi anu kababa kama qarin ba nasiib darra beriga aniga moobeeladu way yaraayeen laakiin kulan dambe aanu isugunay next wiigii dambe dee ay ballanta ahayd ayaan mataqaanaa u sheegay dabeetana heestaa ina iyadu gaar u leedahay inkastoona sacalfan gabadha ah markaa saasay taasina ahayd markaa hadduu geelu jeel qabo ilaa jeeluu ceel dego ilma jabaq tidhaahdiyo jirraqsiga mida yani hadduu geelu jeel qabo ilaa jeeru ceel dego dhalalaan ilma jabaq tidhaadiyo jirriqsiga madaaye yani geelu markuu jeelan yahay ilaa halkii uu ku jeelbaxayo tago ilmo jabaq tidhaada iyo jirriqsi iyo waxba mmawaayo macnaha daadminis waxa weye anu de ilaa aynu meel mataqaana jeelbax u adiga ah ilmadu way ka socotaa weyan bay ayda moogta gawdhe markaa fiidkeedii labaadna halkaasuu ka bilaabanaya moogta dabeetana xuseen aadan corona saaxiib ahayn baan isla markiiba u geeyay markii waagu berye aan ka tegay meesha heestan laxame heestan waxaa qaaday leyla cabdilaahi cumar ayaa qaadaa dabeetana u geeyo sidiisna markii ugu saaro
yaratiqaysiyo wadnahayga jehbaar akal gacayl jabse jawharatiqaysiyo wadnahayga jehbaar akal gacayl jabse niyakujanjeediyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho niyakujanjeediyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho
dhegeystayaal waxaad kaloo redio ergo ka dhagaysan kartaan k a l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida mareykanka ee magaalada minneabolis gobolka minnesota saacadda marka ay tahay labiyo tobanka duhurnimo iyo toddobada fiidnimo ama maqribkii xilliga minneabolis
waa tahay saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijka madadaalada ergo ayaynu ku guda jiraa haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka adigoo waxyaabo kala duwan uga qayb qaadan kara sida inaad istijaabiso bal inaad heesi karto gabyi karto haddii aad hees curin karto ama aad cod ahaan u qaadi karto ama aad gabay curin karto ama waxyaabo kale oo sheekooyinka la xiriira dhaqanka soomaalida iyo taariikhaha iyo waxyaabaha xataa dhalinyaradu ay ku madadaashaan waxaad nagala soo xiriiri kartaa khadka telefoonka ee bilaashka ah oo laba kun iyo labiyo toban ah ama labo eber hal labo wax lacaga kaama uu goosanayo meel walba aad joogto weliba gudaha dalka marka aad joogto waxaynoo soo socotaa warbixin ku saabsan agabkii farsamada ee baraawe oo sii dabar go-aya hase yeeshe ee marka hore xubinta waayo tagay xusuustood aan ku horeyno maanta waxaan idinkugu haynaa sheekooyin ku saabsan taariikhihii hore oo bartiisa facebook ah uu ku soo bandhigo aqoonyahan yaxye caamir leyle maxamed cabdi ayaa yaxye caamir ku wareysatay mar uu nagu soo booqday istuudiyaha idaacadda ergo ee magaalada nairobi waxayna kala sheekaysatay bal sheekooyinkan la xiriira taariikhaha soomaalida iyo waxyaabaha ay yihiin iyo mawduucyada ay ku saabsan yihiin waana kuwan iyaga oo sheekadani ay dhex marayso waxaa kamid ah doobaday waqooyiga kasoo bilaabay ilaa sheekh bashiir taariikhdiisa wax badan oo laga aqaana qoray ilaa kismaayo dagaalo ka dhacay oo ingiriis aada u fara badan lagu dilay oo xataa qolyahaas ingiriiska la digaa in sayidku dilay ka badanay dileen muddo badan ay ku dagaal jireen iyos taariikhaha aada loo dareyla waxay ahayd ilmaha iskuullada waxaa loo dhigi jiray boqortooyin yaryaroo ka jira carabta kuwa ka jira shiinaha kuwa afrikada ka jira laakiin boqortooyinka ka jira shabeelada hoose waa ka dhul weynayeen boqortooyinka ilmahena la baro markaas boqortooyinkaas laftooda dhul yaray haysteen taariikhda ay sameeyeenna waa ka weyneed taariikhda kuwa iskuulkan oo kugu dhigo carabta hal boqoroo oo laga yaaba xaafada yama ku yaal ama qayb yalo imaaraadka inuu xakumi jiray gabayadiisi iyo taarikhda inta la buunbuuniy wax weyn looga dhigay ardayga waqtiga looga dhumiyey mid yaro oo afgooyo joogay oo afgooy ilaa baardheer isku xakumaya ilaa kismaayo iyo heshiisyada isticmaalka lala galay xataa sidii loola galay trikiski dhacay sayna noogu soo naqan say ula dagaalameen isticmaalka xataa soomaaliya dadku ina inay murtakiiska marka aan la dagaalamayna waxaan in direct waxaan jubinay hujuum oo etoobiya iyo iska kayeeshanayeen murtakiiska oo la rabay kacbada in lagu burburiyay waxaa sabab u noqday sida taarikha badan bay qoleen kahortaga soomaalida ay kahortagtay ganacsiga aan la lahayn shiinaha xilligaas goormay ahayd etoobiya iyo bortuqiisku qorshahaas ay wadeen waa markii isticmaalka oo dhulka kala qaybsaday soo dhaqaaqaya bortuqiisku reema etoobiyana ay ku beerlaxawsanaysay waxaa nahay jasiirad yaroo masiixiya oo ku dhex taalo dad muslin ah oo dhinac walba nooga wareegsan haddana lacagta shiinaha maraa soomaaliya laga isticmaalayo boqor shiineysoo xagga jooga lacagtiisa markaa ganacsigaa jira intuu lacagta dadka looga bedelayo shiina ka imaanaya wuxuu kasoo bilaabaya jabuuti zaylac xaafuun ilaa kismaayo soo raacaya maraakiibtaas xariiray labisa jireen dadku xariiray keeni jireen laakiin soomali hadda hudhayaa labisanaha marka awoyaasheen inay dad oo intaas markada waxay u khasabtay inaa inta kuwaanjuu tago aan ka tago bajiin tago aan ka tago warshadii aan tago xariirtaas samay jirta oo arka maabki tankii la qaaday meeshii laga qaaday xeebihii soomaaliya oo la geeyey xataa xayawaanaad markaasay kasoo qaateenoo geri iyo xayawaanaad fuug maqaaro ilko shiinaha qaadan jirtay markii xariirtan oo keento iyo xariirta sida loo sameeyo baalka yaroo xasharaad yaroo duuna ay ka sameeyaan si u sameeyaan marka ganacsiga ugu weyn ee warshadaasu ay lahaa jirtay ee xariir adduunyada ay geyso boqorada carabtu xataa intaas ma gadan jirin soomaaliya wada xariirtaas suuq u ahayd inay iibsato iyada dadki marka beri boqortooyinka shiinaha xiriirka la lahay ummaddii looma sheegin intii magaalo ay ganacsigaas gey jireen doomihii sawirkoodii sida ay u broces gare jireen soomaaliya markay xariirta ka qaataan ay gadato waxa looga soo bedelin jiray waxaasoo dhan dadki maba loo dhigin iskuullada intibaah lama siin isticmaalka laftiisu muddada uun haystay waa qarinaye waxyaaba badan oo historiga ah marka waxaa la yidhaha qofka hada yahuudda waxay yidhaaheen maamaha ah qofka haddaa rabta ina isticmaal oo weligiis kugu jiro ka tirtir taariikhdiis yo ogaan maamaha yahuudiga haddii qofka uu ogaado inuu beri boqortooyo wax xoog le saas ahaa jiray wuxuu haminaa inuu meesha ku naqdo laakiin hadduu ogaado ina awooyaasha dadkadhamaasa wax caadi u naqanay saanay ahaa jirto weligeedu kaaga bilaaba waana xaqiiq ay ahayd in dadka la baro oo run ah waxaan rabaa inaad ii sheegto maadaama aad hayso taariikh intaas la eg oo waxyaabo badanna aada baraha bulshada maad ku daabacdo weli ma ku fakartay inaad buug samayso haddii aada samaysayse buwaagtaada ma noo sheegi kartaa buwaag kale oo academiga ku saabsan oo qoro waa jirta lakin waxyaaba hadda arrimaha baraha bulshada aan ku qoro bil kasta waxaa iraa dadka taariikhda bartay markii dadaa jaamacad taariikh uga baxay oo kusoo takhasusay iyagaa laga raba horta historiankaas iyagaana uga dambeeyaa markasta oo qof historian maadadiisa takhasuskiisa kulama murmi karti laakiin iyaga laftooda inaa ku dhiirigeliya inay qoraan laakiin hadda aniga inta aan qoray mid wiilasheeda kamid a kula ballamay inuu aruuriyo oo qaab buuga uu ka dhigo waxyaabaha aan qorano badankooda waqafaa ka dhigo qof kastaa qaadan karo waxba shuruud gaara kuma xirna wax unha ka bedeli la-an sida ay ahayd u qor marka marmara laga yaaba qofka inuusan laba xaraf ka bedelo ama magac shaqsi oo si ugu macnaysta asiga ay la tahay inuu waxna isbool gareyn waa tahay ee dadkeena soomaaliyeed waxaa inta badan lagu dhaliilaa in aysan jirin taariikh u qoran iyo waxyaabo jiilka hadda jira ay dib u raacaan maxaa diiday dadkii hore ee taariikhaha hayay iyo kuwii ka dambeeyaba inay wax qoraan horta boqtida dhaxay aror society aan ahayd oo afkaa wax isugu gudbi jirnay welina isugu gudbay welina isugu gudbina haddii iyadas lafteeda wax badan laga dhexili karaa buugaag badan oo adduunyada arkiibyaal badan taalo oo taariikha soomaalida oo xataa beri islaamig ah laga heli karaa jirto laakiin hidaha tacliid sare inay idu raadiso buugtaas oo noqolo ka mid a bugaag waxaa jirta dad soomaaliya ay qoreen laba boqol oo sano ka hor oo jaamacada laga dhigo asoo arka laba boqol oo sano kahor qaarna waxay qoreen iyagana toddobaatan sideetan sano ka hor anaa oogay kitaab saddex kitaab u qoray sacuudigu geeyey sacuudiga waxay leeyahay wahabiya ahayn wax macquul waa soddon iyo lixdii u geeyey turkiga ka qaatay waa raadi waa raadi waa xogaa turkigana magaciyaa u sheegay awowgayahay midaa kule mid waxule buggii waxaa arkay arday talyaani iyo maraykan oo turki tageen oo buuggi abkuw oo qoray toddobaatan hadda waaba ka baataa sagaashan sano ka hor iyagu reference ka dhigtay adigina ma arkin buug marka bugaagtaas aada raadinayso kale ma af soomaali bay ku qornaayeen mise luuqada carabiga ku qornaayeen dadka wadaaday u badnaay dadku waa tahay waxaa jirta su-aal mar walba ii taagan oo dadka aan weydiiyo aan isleeyahay xoogaa way kaa waaweyn yihiin markaan idaacad joogay iyo markaan jooganna igu taagan oo ah taariikhda soomaalida halkee kasoo bilaabatay cid hadda meel ku qortay oo buug ka qortayna ma jirto bal arintaa haddii aad iiga xog ogaansan tahay wax nooga taataabo taariikhda soomaalida dhib badanta horta exactly meesha ka maalin ay bilaabto wadan kastaana problemkaas qaba maalin hebel ay bilaabto lama dhihi karo laakiin before christy intaa nabaciisa dhalan ka hor ama saddex sano kunoo sano ka hor oo ogtahay xasab shuuday balan ay ganacsan lahay soomaalida xasab shuud saddex kun iyo xoogaa laga joogaa xasab shuud derbiga alaqsar waa ku qoran tahay waxa ay qaadan jirtay iyo waxa ay ka qaadan jirtay deked somewere ku taalo xaafuul iyo berbere dhexdooda boqorkii markaas xakumaayay iyadoo xeebta la joogto asiga naagtiisi iyadoo ergadii ay soo dirtay hadiyadii xataa si u labislaayeen markaas meeshii ku sawirtay boqorkaas waxaa lee jiray boqor baraxu raagi marka qaar waxaa kugu soo dhacaysa magaca baraxu raagi ma aha magac laga isticmaalo baraxo ma isticmaalaan dad kale waa soomaali uun ma soomaaliya xataa soomaalida nooradkaas joogtay ma isticmaalaan laakiin idan waxaa heli markaa soomaalida oo dhanba marka hore inay xagga joogtay oo dhulka xeebaha la joogi jiray intaan magacyada carabiga oo cali yaxya xuseen ayna soo bixin baraxu waa magac oo soomaali raagan waa magac soomaali magacyada dhanba ay lahaayeen oo xasabshuud ay qortay waa saddex kun iyo ka hor haddana taariikhda ciraaq oo saamiyiin dadkaas ahayn intay u kala baxeen marka laleeyahay kulli waa ka heli laakiin taas su-aashaas waxaa aada ugu fiican in la weydiiyo dadka historianka oo taariikhda bartay waayahay marka waxyaabihii aada qortay taariikhda ku saabsanaa adiga maxaa kaaga soo dhex baxay aniga hata buug dhana kama qorin haddana kuu sheego baraha kuma qori karti saddex afar bej laakiin waxaa iga soo baxay taariikh badan oo aan la qorin inay jirto mid badan oo si qoraa gaara uu raba u qorayna inay jirto oo dadka misliini ku sameynayso
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
wahagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray degmada baraawe oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxay sanado badan oo hore qani ku ahayd degmada baraawe oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxay sanado badan oo hore qani ku ahayd samaynta agab dhaqameedyo aan waddanka intiisa kale laga samayn jirin alaabooyinka laga sameeyo maqaarka xoolaha ee kabaha boorsooyinka hadda farsamooyinkaasi waa kuwo degmada kasii dabar go-aya sababo la xiriira agabkii wax laga samayn jiray oo yaraaday wax soo saarkii oo aan suuq lahayn iyo weliba arrimo kale haddaba warbixin arrintaasi aan ugu kuurgalayno waxaa magaalada baraawe ka soo diray wariyaha reediyow ergo fu'aad shooble degmada baraawe oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxay sannado badan oo hore qani ku ahayd samaynta agab dhaqameedyo aan waddanka intiisa kale laga farsamayn alaabooyinka laga sameeyo maqaarka xoolaha ee kabaha boorsooyinka suumanka iyo dambiilaha kuwa geedaha laga qoro samaynta dharka gacanta ee aliindiga loo yaqaan qorista doonyaha qoriga ka samaysan iyo tolista koofiyadaha baraawe waxay ahaayeen waxyaabo degmadu qani ku ahayd waddanka iyo dibaddana ay u iibgeen jireen hadda farsamooyinkaani waa kuwo degmada kasii dabar go-aya sababo la xiriira agabkii wax laga farsamayn jiray oo yaraaday wax soo saarkii oo aan suuq lahayn taasoo ku riixday dadkii farsamada yaqiinay inay isaga haraan maxamed sayid da-diisu waa soddon iyo afar jir la nool xaaskiis carruurtii iyo isaga hooyadii sannado badan oo wanaagsan ayuuna ka mid ahaa dadka farsameeya alaabooyinka kala duwan ee dhaqanka baraawe wuxuuna ka mid yahay lix qof oo hadda ku haray shaqadan samaynta farsamo dhaqameedka baraawe maxamed sayid nolosha qoyskiisu waxay ahayd mid ladan kolkii uu farsamada ku shaqayn jiray dalabaadkuna uu aadka u badnaa laakiin iminka oo wax kasta ay burbureen nolosha qoysku wuxuu ku maaraynayaa dhaqaalaha yar ee uu ka helo shaqada harqaanka taas oo uu carruurtiisa kaga bixiyo waxbarashada kuna maareeyo nolol maalmeedka qoyska guriga ay ku nool yihiinse waa dhaxal uu aabihii kaga dhintay wallaahi aniga xirfadan waxaan ka dhaxalay aabahayga aabahayga aabihiisa ayuu ka dhaxalay wax soo saarka dhaqaalana wax la xubo ayuu ahaa laakiin hadda ma jirta wallaahi halka koofid aan diyaariyo hal kun dollar ayaa la siisan jiray maalin kastoo hal koofi aan diyaari jiray hadda wax qiimo ah ma lahan hadda bishii oo dhan hal koofid inaan diyaariya laga yaabaa oo dalab ah ama sanadkii laba koofiyad maxamed waa aabbo dhalay shan carruur ah wuxuuna sheegay in markii noloshu uu ku waayey farsamo dhaqameedkii uu hadda dhinaca ka wado tolista dharka wallaahi markii dadka gudaha bara ku nool dalab koofiyad koobaha maqaarka suun ama boorso la iga soo dalbado ayaan sameeyaa wallaahi mana badano boqolaal kale aan isku xirfad ahaan jirin guryaha ay iska fadhiyaan shaqana mahaayaan koofiyad baraawaha waa hal nooc oo keliya waxaana lagu sameeyaa gacanta waa laba maro oo mid wareegsan tahay midna ballaaran tahay waxaa lagu tolaa dun loo adeegsado cirbad iyo turjuq ah mudacyada caana qubta ka daata maxamed iyo dadka la midka ah waxay siin jireen haweenka degmada oo iyagu si maalinle ah u sameeya hogag yaryar ee koofiyadahaas ee dunta lagu xardho kadibna dib ayay ugu soo celiyaan si ay isugu habeeyaan oo koofiyad diyaarsan uga dhigaan iibna geeyaan cabdicasiis aweys nuur waxa uu ka mid yahay dadkii hore ee ku shaqayn jiray farsamo dhaqameedka baraawe waxaana uu aad ugu xeel dheeraa samaynta koofiyadaha wuxuu ii sheegay in ay u iibgeen jireen muqdisho kismaayo gobollada waqooyi ilaa hargeysa iyo mombaaso oo kenya ah dhammaanna ay xirmeen oo meel wax loo qaado aysan jirin taasina ay tahay sababta meesha ka saartay samaynta agab dhaqameedkii baraawe wallaahi hadda magaalada waa iska go-doon ganacsigana waxaa u furan wadada muqdisho bes waxayna u jirtaa degmada laba boqol kilomitr wallaahi wadaxumada ka jirtana gaadiidka waxay ku qaadataa toddoba maalmood inuu soo socdo saddexda bilooda roobka ahna dad maraayo uma jiro waddada runtii laba warshadood oo waaweyn ayaa baraawo ka furneed waxaa ka mid ahaa warshadii kakamoole sheekh bimaalow kulligoodna waa xirmeen waxaa caanka ka ahaa waa kabaha iyo suumanka maqaarka ah ee baraawe oo la geen jiray waddanka oo dhan wuxuu sheegay ka sokow suuq la-aanta in agabkii ay ka samayn jireen farsamooyinka isna la waayay duntii koofiyadahana mombasa mar qof ka yimaada oo waxyar ka soo qaata ma jirto hab ganacsi ee lagu keeno maqaarkii warshadii magdin jirta ee baraawi waa burburtay dadkii xoolo dhaqatada ahaana maba keenaan maqaar culeysyi iyo dhibaatooyin fara badan oo iska jira shaqada iyo curyaamise suldaan cabdulle banafonsi wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee baraawe wuxuu sheegay in habdhaqan ahaan reer baraawe ay carruurtooda u bari jireen farsamada dhaqanka haddase aysan jirin waalid farsamadaas baraya carruurtooda suldaan fonsi waxa uu ii sheegay in warshadihii agab dhaqameedka baraawe aanu wax qalab ahi uusan oolin oo mar hore la gurtay inay dib u aas-aasaan ay u baahan tahay maamulkeena nabadgelyo wuxuuna maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kan federaalkaba ugu baaqay in xil la iska saaro soo noolaynta farsamo dhaqameedkii baraawe fuad shooble kafe soomaaliyow bedela hablaha beeyaaya soomaaliyow bedela oo saacidu ku baxday soomaaliyow bedela hablaha beeyaaya soomaaliyow bedela bukaankaaya soomaaliyow bedela dugtaankan booqan soomaaliyow bedela banaanka uyaa soomaaliyow
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
cabdixamiid maalin wanaagsan maalin wanaagsan waris maalin walba ee, waxaa sheegnaa wax wax kale kasii bedelan haye oo kasii daran haa inkastoo aan jeclaan lahayn in ee, waxyaabaha layaabka leh oo ka dhaca ee, waddanka Mhm.
ee, dadka ay nala soo wadaagaan dhegeystayaasha ah haa inaad Een, oo ay noo soo gudbiyaan Mhm.
welina waan ka codsanaynaa in ee, qof walboo deegaankii uu joogo wax la yaab leh ama wax lagu qoslo ama wax lagu maadeysto ay ka dhaceen haa inuu nala soo wadaago oo lambarka fariimaha gaaban ee bilaashka ee laba kun labayo toban sax inoogu soo duubaan Mhm.
sheekada aan hayo maanta Mhm.
waxay ka dhacday waddanka masar sax haye waa sheeko dhex martay nin iyo naag isqaba afartan maalmood kadib guurkooda haa bay xaaladoodii xumaatay sax
marka een, gabadhan waa soddon jir eh, ninka uu soo guursaday Mhm.
Eh, ninkana laba sano unbuu ka wen yahay waa labayo soddon jir marka waxay tagtay maxkamad waxay soo buuxisay fayl kiiska ay uga dhigtay in furitaan ay dalbanayso in ninkeeda ay kala tagaan marka waxa ay furitaanka u dalbanayso waxa weeyaan een, oo ay ka cabanayso eh, cadaadis dhanka oo cuntada ah inay kala kulanto haye marka waxay Ma- tiri ma mushaarkii ku adkeeyey mise maxaa loo- mushaarba ma ahane mushaarkii ku yareeyey Eh, may eh, waxay leedahay gabadhan ninkan markaan isa soo guursanay horta laba bilood bay isyaqaaneen way isguursadeen markii arooskii dhacay maalintii maalintii ku xigtay koowaad een, magaaladuu u kaxeeyey wuu soo celiyey laakiin wuxuu u sheegay inuusan jecleen in banaanka la aado haa oo macnaha meelahaas banaanka marmar loo yara baxo oo la iska soo yaro nafiso haa uusan u baahnayn wuxuu kaloo u sheegay in uusan jeclayn in banaanka inta la aado weliba meelaha ama wax laga soo cuno lacag lagu bixiyo haa gabadhan hadalkaas dhug umaysan yeelan haye
laakiin eh, waxay dareentay mar dambe waa la joogay waxay tiri shaqaduu aadaa qaadigii bay u sheekeynaysaa mogtahay maxkamadda waxay tiri shaqaduu aadaa markuu soo laabto wuxuu xisaabiyaa roodhigii haye
kow laba saddex afar saaka meeqa xaboo rooti baan ka taga haye haddaan hal sii cunay tiri wuu igu qaylinay wuxuu leeyahay maxaad u cuntay rootiga haye
wuxuu ku qasbay sida ay sheegayso in isbuucii maalmaha fasaxa ah ee jimcihii khamiista ah oo keliya ay rooti cuni karto laakiin maalmaha kale wuxuu ku qasbay in bariis iyo makarooni ay cunto maxaa kale ma cuni karaas wax kale ma cuni karayso ma cuni kartid buu ku yidhi haye
wuxuu u- kaluu ku yidhi rooti markaad cunaysana ee, hal falliiq oo rooti ah waa inaad cunto
okay hadda Waa waa la yaabay.
waa rootiga sliceka ah hal falliiq buu ogolyahay hal mid keliya hal falliiq buu ogolyahay haye wuxuu ku yidhahdaa halkaas falliiq baad cunaysaa ka badan haddaad cunto waa korkaagay ahaa haye
tii ugu darnayd Mhm.
baa dhacday Mhm.
horta markay halkaas xaaladda maraysay waxay u dacwootay familkoodii iyo qoyskoodii waxay ku tiri ninkii tan baa iga haysato waxay kula taliyeen inay u dulqaadato oo uu soo hagaagi doono haa laakiin waxba ka iskama bedelin sax
waxay tiri afartan cisho kadib Mhm.
baan maalin ka codsaday inuu banaanka ii kaxeeyo haye oo uu cabitaan banaanka iga soo siiyo waxay ka codsatay hal mar ina boqolaan ku haa cabitaanna weeyaan wuxuu inuu u kaxeeyo ay ka dalbato haa haa wuu kaxeeyey waxay tiri banaankii markaan soo aadnay oo aan meeshii makhaayadda soo fariisanay sharaabkii markuu ii dalbay ma waxaan idhaahday tiri waxaad ii dalabtaa shawaarmo haye waa bahal yaroo rooti camal ah oo samaysan oo qudaarad iyo Haa, hilib yar waxaan iyo ay dalo- ku jiraan waxaan fahamsanaa. haye Buu- bay ku tiri ii dalab halkaas bay horta bahasha ka bilaabatay haye wuu diiday oo oo kascad ah haye buu ku yidhi kuuma dalbayo kumaynan heshiinin haye biyahaas ha ku cabitaankaas biyahaas ah baan ku heshiinay heshiin. haye ama cab ama ka tag haye
waa lasoo tagay U- qaadigi waxay u sheegaysaa intay xaafadda usoo socdeen oo gaariga lasoo saarnaa inuu ku celcelinayay kumaynan heshiinin ee, inaan raashin banaanka ka soo cunno qorshaha nagama ahayn lacag inaan bixino sidaani sidaan bay ahayd haye wuxuu u galayba sheeko kale iyo sheeko hal- kaleu galay subaxi markuu shaqadiisii aaday bay iyadana xaafadoodii aada guriga aabaheedii gurigoodii bay aaday maxkamadda iska xaadirisay dacwadaas bay kusoo oogtay hadda dacwadii baa socoto haye waxaad laisku haystaa waxa waaye een, shawarmadaas ii gad iyo kuma gadaayo kuuma gadaayo haye iskuma waan ogeen iskume iskumaynan ogeen macnaha ninkan aada buu eh, ugu koontaroolaa sida ay sheegtay eh, cunada cunnada xaggeeda ani laakiin waxaan la yaabay Mhm.
cunada marka uu ku controlayo ama uu maxaa la lahaa aada sidaas sheegtay uu maxaa la lahaa ugu taxadarayo cuntada Mhm.
cunaysa ma muxuu ka taxadarayaa qoftan inay eh, hilib eh, maxaa la lahaa fulo ama qof cayilin ay noqoto mise wuxuu- sidoo sababtoo ah maalin walba kuma noolaa karaysa hal xabo rooti ah Eh, waxyaabaha ay ka cabanayso waxay ahayd Mhm.
een, maadaama eh, laba bilood iyagoo isyaqaana ay isguursadeen markii ay wada aqalgaleen in uu ah- bedelay dabeecadihiisi horeo dhan oo weji kale uu la soo baxay dabeecado kale uu la soo baxay haye.
ee, uusan u sheekeyneynin oo sida hore ahayn oo aan- macnaha qaadiga xitaa waxay u sheegaysaa markaan sheekeynayo Ah, yacni sidaan u hadlaayo baan daalaa waa iska aamusaa sida anoo waxaan iska dhaadhicay inaan keliga isla hadlaayay oo Ah, kale sababta ninkan macnaha dhug uma looma laha.
jawaabaya xataa dhug uma lahan inuu wax uu u jawaabo marka ee, waa macalin iskuul bare ka ah ah, isagu U- u- waxay leedahay ee, ardaydiisa iyo markuu casharka bixinayo iyo wuu faraxsan yahay oo ardaydiisa wuu la sheekaystaa wuu la faraxsan yahay si Ah.
fiican uu casharada u siiyaa markuu guriga yimaado Ah, way isagoo fikrayaan.
xanaaqsan buu yimaadaa mhm. waa la yaab ninkaas maxaa la lahaa dalkaasi masar joogo sidoo Mhm.
maxaa lagu sameeyey iyo maxkamadda waxay isugu tageen labadaas waaya aada baad u mahadsan tahay een, dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa mar kale ee, oo aan la socodsiinayaa haddii ay jeclaan lahaayeen in waxyaabo ee, la yaab leh ama ee, xiise leh ay nala wadaagaan in lambarka fariinta gaaban ee laba kun labayo toban oo bilaashna looga soo wici karo ay noogu soo duubaan codkooda hadduu alla awoodala idmo aniga cabdixamiidna waxaan idin leenahay nabadgelyo dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada ergadaydi ergawaadi ergawaadi